barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana sagaalka bisha nofembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre ciid lamur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa doorka ay farsamada gacantu ka qaadan karta shaqa abuurka dhallinyarada shaqadan saxa waa iska shaqa nolol maalmeed wey ma garat nolosha unbaa ku maaraynaa intaan tahriibi lehna meelaha aan galgal leh marag baan kaga maarayna nolosha ku maaraynaa sama gacanta wey oo aad iyo aad u maashayso marka alaabaha dibadda laga keena ayaan ayaan koobi ka qaadnaa oo iska samaynaa ma garat dadweynaha iibsada oo is aroosanayo waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada gobolka mudug oo kulan ka yeesha colaadda ka soo noqnoqota gobolkaasi iyo sidoo kale kaalimihii heesaha oo ay ka mid tahay ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay inay gobollada u kala direen howlwadeennadii iyo agabkii lagu geli lahaa doorashada qorshaysan in la qabto saddex iyo tobanka bisha noofembar oo ah toddobaadka soo socda afhayeenka guddiga doorashooyinka somalilan siciid cali muuse oo v o eda u warramay ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan ku dhowaad lix kun oo ka mida ardayda jaamacadaha somalilan iyada oo sidoo kalena ay guud ahaan ka howlgeli doonaan in ka badan toban kun oo howlwadeen waxaa kale oo afhayeenku sheegay in ay isweydaariyeen dadka ka howlgelaya si ay u helaan dalbarasho islamarkaana ay shaqada ay u furfurnaato maalinta isniinta ee toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa inay somalilan ka qabsanto doorashada madaxtooyada iyadoo ololaha doorashaduna uu haatan gebagabo kusii dhow yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex talerson ayaa sheegay inaanay jirin wax ismaandhaafa oo ku saabsan kuuriyada waqooyi oo ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha kadib kulan magaalada beijing ay ku yeesheen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha shiinaha shin jinping tellerson ayaa madaxweynaha waxa uu ku heliyaa safarkiisa shiinaha waxaana maanta uu kula hadlay wariyaasha magaalada beijing kadib kulan ay labada hogaamiye yeesheen oo lagaga hadlay arrimaha kuuriyada waqooyi iyo ganacsiga waxa uu sheegay in labada nin ay si saaxiibtinimo leh uga wada hadleen arrimaha xuquuqda aadanaha iyo muranka dhanka badda ee ka taagan koonfurta badda loo yaqaano china c isagoo ka walaacsan arrimaha pyongyang waxa uu sheegay tellerson in shiinaha ay si cad oo furan u sheegeen in dib markaasi kadib laba cisho oo ay kulan lahaayeen in aysan aqbali doonin kuuriyada waqooyi oo yeelata hub nukliyeer ah duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad wararkaa kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a aynu gudagalno barnaamijkii dhallinyarada maanta shaqala-aantu waxay ka mid tahay caqabadaha inta badan soo wajaha dhallinyarada soomaalida waxaana dhallinyaro kala duwan ku adkaata inay shaqooyin helaan marka ay dhammaystaan waxbarashada jaamacadaha hase ahaatee ee waxaa kooban fursadaha ay farsamada gacanta ku baran karaan sidaasi oo ay tahayna waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo iyagu ku xoogsada islamarkaana nolol maalmeedkooda kala soo baxa farsamada gacanta wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa magaalada boosaaso kula kulmay qaar ka mida dhallinyarada ku xoogsada farsamada gacanta islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey
farsamada gacanta ayaa ah mid dhallinyarada soomaaliyeed ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda si ay qoysaskooda ugu dabaraan noloshooda halkan waa goob lagu farsameeyo aqallada jiifka aroosyada waxaana sameeya dhallinyaro kala duwan xamse cali cabdi waxa uu sheegay in nolol maalmeedka ay ka raadiyaan shaqadani waxa uuna ka warramay cidda ka iibsata shaqadan saxa waa iska shaqa nolol maalmeed wey ma garatid nolosha unbaa ku maaraynaa intaan tahriibi lehna meelaha aan galgal leh marag baan kaga maarayna nolosha ku maaraynaa farsamo gacanta wey oo aad iyo aad u mahadshaysan marka alaabaha dibadda laga keena ayaan ayaan koobi ka qaadnaa oo iska samaynaa magarat yaa iibsada dadweynaha iibsada oo is aroosanayo waxay ga wartaa marka ee, maxaa la siiyaa marka qiimo noocaya la siiya wallaahi hadba heshiis weeye waa yaanyo suuqa taallo weeye kole nin walba wuxuu joobkiisa ku jiro waa laga siiyaa waa sidaa waxaa jira ee, jiif ee, aroosyada oo kale markii ay isguursanayaan oo kale kuwo laga keena dibadda jaynaha turkiga bal waxay ga wartaa ee, kuwaas saameyn ma idinku yeeshaan wallaahi saameyn weyn baynu ugu leeyihin laakiin kuwaasna waana qaali oo dadku labalaba kun ibaysiistaan waka idinka aqalka jiifka hurdada meeqaa gadaan marka laga yimaado kuwa dibadda laga keeno kuwa dibadda marka laga yimaado anagu waxaa u badan saddex boqol ka aan siino waka dadku kuweebay aad u jecel yihiin labadaas labada dadka labada kanna waa la gataa kaana waa la gataa nin walba jeebkiisa ma garanaysaa bay tahay macnihii wax lagu gato waa sidaa Ee, xilli maa bilowday inaad ku shaqaysato ilaa hadar toddoba sano camal meelahaasa ka shaqaynaya waka maxaa ku dooratay marka waxaan ku doortay dee saxaab camal kale aan waayey aan ka shaqeeyey marka iyada camal ii noqotay sidee ku baratay marka farsamadan inaad alwaxyo isku xirxirto oo kooleysid m- sidee ku baratay maskaxdeedaan juhdi geliyey saaxiib waka marka inaan maskaxdeeda wax ku barto ama maskaxdeeda ku keenaan aan kalifay inaan ku shaqeeyo Ay, nolol maalmeedkaaga bal iga waran maxaa ka hesha walaa nolol maalmeedka maasha allah maka- mutakafiyan kacay haa cabdi maxamed siciid oo ka mid ah dadkii iibsanayay aqaladaasi oo aan kula kulmay goobtaasi ayaan weydiiyey waxa uu ku doortay inuu iibsado aqalkani marka halkan waxaa u joogaa daylaab inaan ka qaata aroosna waa ahay marka waxaan u doorbida dee lacag yarida ma garanaysa nin garab rurtaan ahay xamaaliya ma awoodo marka alaab qaaliya sidaa laajligeed halkaan doorbiday marka inaan alaabta ka qaato alaabta waa i diyaar hadda waa gatay waa iibsaday goorna waan qaadana insha allah waa ka Ee, dhallinyaro kalaa jidha alaabtan ee, bakhaarada iyo carwooyinka lagu iibiyo iibsada markaad waxaad door biday maadaama nin gar dee nin walba shakhsiyad buu leeyahay nin walba wuxuu haysto ma garanaysaa iyo dee isku awood maa dadku ninka halka aadayo nin lacag haysta dadka laakiin dan yarta waxaan kula talin lahaa macnaha inay halkan yimaadaan si dee yacni dee toortooda iyo ma garanaysaa alaabna way ka helayaan dee kuwaaritilo oo ma garanaysaa dee qanciya kana lacag yarti xagga ay ka heli lahaayeen dee waa isku mid mar walba dee aroos ninkii ahaa alaabta waa waa alaab qurux badan meesha taalla hanaanle ma garanaysaa marka waa isku mid waxba qaaliga ay ma garanaysaa dee wixii farsamada dalka soo saaray anaga noo fiicno inaan mataqaanaa dee gurigaa geysano ku seexano garanaysa saasaan u doorbidi lahaa in la halkaa la yimaado wax la iibsado way ku- way ku qanacsan tahay dee sababta waxaa weye halkaan hadda laba saddex shay baan gatay laba boqol iyo sideetan baa laga siiyey dee halka laga siin lahaa lix boqol oo doolar ma garanaysaa dee saddexdaa boqol oo doolar reerkii waa igu waa i dhistaay macnaha iguma filan garanaysaa gabadhan way ku qanacsan tahay dee wixii loo dhiga ma garanaysaa dee raalli bay ku tahay way aragtay iyadaa keena meesha oo aragtay maxamed maxamuud cumar waa tubiiste ka shaqaysta magaalada boosaaso waxa uu farsameeyaa cilad bixinta tubooyinka biyaha markay cilad ku timaado tubistanahay shaqada tubista waa iska caadi nolol maalmeedkana waan keenlaa caadi wey a waxaa farsamada waa waa farsamo fiican oo wanaagsan waa farsamo gacan laga qabto oo fiican marka waan ka shaqaysanaa marka waa iskaga mudnaa ma- boosaasaan joognaa walaal gooyinka biyaha sida guriga fadhida iyo haamanka waxyaalahaasaan ka shaqaynaa walaal a waxayga wartaa maxaad ee, ku shaqaysaan walaal s- qofka saama markaas oola heshiinaa ugu shaqaynaa a qof walba waa heshiiskiis maalintii dhaqaalaana waxaan helay aday maalinta daas nolol maalmeed nagu filan waa helnaa ilaa iyo soddon dolar afartan dolar meelaa waa helnaa ma jiraan marka mararka qaarkii markaad shaqada qabato oo kale in caqabad ay kusoo wajahaan haa marmar waa jirtaa haa waxyaalo badan nasoo wajo ma- waa jirtaa waxyaalaha badan nasoo nasoo galaan haa halkan waa meel dhalinyaro oo aad dhalinyaro badan isugu timaado oo farsamada gacanta qabta bal shaqooyinka kala qabtaan dhalinyaradan hadda halka jooga oo aan idinkugu imi maxaa ka mid ah waa faryaamaa joogo fuundiyaa joogo adiga shaqaalaa joogo nin shaqaala waxba aan garanayn aa joogo oo sha- sin- oo ka- kuuli ah ayaa joogo oo caawi ah marka dad badan oo isku isku dhex jiro baan nahay walaal farsamada gacanta waa midda ugu sahlan ay dhallinyarada soomaaliyeed ay xilliga nolol maalmeedkooda ula soo bixi karaan si qoysaskooda iyo noloshooda ay ku dabaraan shaqadaasi waxaana inta badan gudaha magaalada boosaaso aad ku arkaysaa dhallinyarada iskood farsamadaasi u qabsanaya yuusuf maxamuud v o a boosaaso
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah ab abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kulan ka yeesha colaadaha xiliyada kala duwan ku soo noqnoqda gobolkaasi islamarkaana dhex mara dadka halkaasi wada dega waa sida warbixintan uu ku sheegayay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq dhallinyarada labada gebi ee magaalada gaalkacyo oo wada jira ayaa waxa ay bilaabeen dadaalo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaadaha mararka qaar ka dhex oogma xoolodhaqatada kasoo kala jeeda labada maamul ee ka arrimiya gobolka mudug dadaalka dhallinyarada ayaa yimid ka gadaal markii dhowaan waqooyi bari ee gobolka mudug ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya xoolodhaqatada labada dhinac hase ahaatee dhallinyarada ayaa magaalada ku yeeshay kulamo looga hadlaya kaalinta ay dhalintu ka qaadan karto sidii loo damin lahaa colaadda waxayna maamulada gobolka ka dalbadeen dhammaynta xiisada miyiga mudug ka jirta cabdinaafac ciise iyo maxamed cabdulqaadir waxa ay labaduba ka mid yihiin dhallinyarada magaalada gaalkacyo waxa ay mas-uuliyiinta labada maamul ka dalbanayaan dhammaynta xurgufta reer guuraaga u dhaxaysa waxaan rabaa inaan codsi isu soo jeediyo maamulada galmudug iyo puntland dagaalka iyo qalalaasaha laga horinayo magaalada gaaraheeda waxaan ka codsanayaa in la joojiyo dadka reemiiga masaakiinta abaarta kasoo daashay in maalin kasta dagaal iyo dhibaato rabsho lagu furo waxaan waxay noola muuqataa mid mas-uuliyad darra ah annaguna magaalada inaan nuurino oo magaalada iyo dadka isku soo dhaweyno isdhexgal iyo iyo nabad ka shaqeyno oo maalin kasta aan laamiyada geedo qurqurxoon aan ku abuurno haddaan dhalinyarada nahay waxaan gebiba kasoo horjeednaa dhibka iyo rabshada lagu sameynayo dadka masaakiinta waxba galabsan ee maalin kasta layskugu dhiibayo qoryaha aan awoodin inay noolaadaan meesha ay joogaan dhibku ku haysta oo ugu filan tahay dhib oo ah abaarta iyo xoolahoodan gadmin iyo rafaadkii ay soo mareen maanti roobka yarka intuu u do-o la iskugu dhiibo hub haddii ay ayagu isdagaalaana meesha ahayd in lakala coshto waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka waxgaradka ah ee nabadda jecel inay soo baxaan oo ka qayb qaataan joojinta waxa weeye dagaal wiil baa ku dhinta oo wiil kuma kuma soo kordho walaalaheen puntland iyo galmudug waxaan leenahay walaalayaal haddaynu nahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gaalkacyo ku nool waayo ugu dambeeye gaalkacyo waxaan ka wadnay horumar isdhexgal iyo mataqaanaa bilicda magaalada la hagaajinayo waxaynu mideynaynay walaaltinimada iyo wadajirka dhallinyarada gaalkacyo ku wada nool waxaynu himiladeena ahaa meel fog inay tiigsanno waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta puntland iyo galmudug odayaasha iyo waxgaradka iyo simada iyo culimmada in arrintaa loo kaco inaynu ka dhaweyno himilooyinkeena gaar ahaan dhallinyarada walaalaha ee gaalkacyo puntland iyo galmudug waxaan farayaa kol hore wixii aynu sameyno wax ka weynanu sameyno mudaharaadkii abaabulnaha mid ka balaalan aan sameyno ardayda lasoo saari karin mid ka weyn oo ardayda aan ka dhigno dadka magaalada gaalkacyo oo dhan aan soo saarno walaalaheen meel cidlaa inay ku dhintaan dhiigkooda ku daataan wax la aqbali kara maaha dhulkaa wuu naga badan yahay waynu ku wada noolaan karnaa maalin walba caqligeenna in meel cidlaa loo jeediyo waa ka xunnahay haddaanu guud ahaan dhallinyarada gaalkacyo iyo kuwa gobolka mudug bannahay waxaan leenahay dhallinyarada guud ahaantiin arrintan qalbi ahaan ha u jeclaadina qof ahaan ha u jeclaadina falcelis degdegana oo aan ka sameyno aad baa mahadsantihiin inkastoo mararka qaar miyiga mudug ay ka dhacaan colaado u dhexeeya dadka kasoo kala jeeda dhinacyada gobolka ka arrimiya haddana waxaa barbar socda dadaalo lagu dhammaynayo colaadda iyadoo isku dhicii ugu dambeeyeyna ay u istaageen dhammaynteeda dhallinyarada gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno yuusuf jeego iyo heesta kohasho
xiriir korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin haddaad ka ballayd halkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayd haddaad ka ballayd kalkaaga jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayd kuwaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kuwaad kulahayd raggaan kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa lab aan karaynin qofka raadintooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baahan mar walba kulankaago lab aan karaynin qofka raadintooda ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baahan mar walba kulankaago haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korila haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa koowaad kulahayd raggaan kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd raggaan kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan codka yuusuf jeega iyo heesta kohasho aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington waana idaacadda dhallinyarada maanta markana dhegaystayaal ciyaarihii
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka kulamada caawa dhici doona waxa ay kala yihiin waddanka kroatia waxa uu martgelin doonaa waddanka griiga halka north ireland iyo switzerland ay dheeli doonaan sidoo kale dalka talyaaniga ayaa ka cabsi qaba inuu ka haro koobka adduunka waxaana tani ay noqonaysaa mid weli dhegahooda kasii guuxaysa muddo lixdan sano ka hor ku dhowaad oo waddanka talyaaniga koobka adduunka ay ka hareen kadib markii guuldaro laba gooli gool ay kala kulmeen xulka dalka northern ireland waxaana taa micnaheedu ay tahay in xulka dalka talyaaniga ay si wanaagsan u shaqeeyaan si markaasi ay uga adkaadaan xulka dalka sweden si ay koobka adduunka ugu nagaadaan sweden iyo dalkaasi talyaaniga labadaasi waddan midkood ayaa laga rabaa in koobka adduunka u soo baxo kooxihii dhibac badnaada marka labada lugla dheelana ayaa u soo gudbi doonaa koobka adduunka ee dalka ruushka lagu qaban doono sidoo kale berri waxaa dalalka honduras australia yihiin dalal ballansan halka new zealand iyo beruna laga rabo in hal waddan uu soo baxo kadib marka labada lugla dheelo sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno qodobada kale ee wararka ciyaaraha ee goosgooska tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee westham david moyes ayaa waxa uu sheegay in uu naadigaasi yahay kii uu ku xaqiijin lahaa inuu yahay tababaro wanaagsan kadib markii uu ku soo fashilmay tababaridda kooxaha manchester united real sociedad ee dalalka ingiriiska iyo sbain dhowaan naadiga westham ayaa tababaraheedii iska xeerisay waxaana loo magacaabay tababaraha cusub ee naadigaasi tababarihii hore ee kooxda everton david moyes difaaca naadiga kubadda cagta real madrid sergio ramos ayaa waxba kamjiraan ka soo qaaday hadal ronaaldo uu sheegay oo ku adnaa in naadiga real madrid ay jilciday kadib markii xagaagan ay dhowr ciyaartooy iska yiibisay naadiga ronaaldo ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada real madrid haysata ay ugu wacan tahay dhowr ciyaartooy oo sanadkan naadiga kubadda cagta real madrid iska iibisay sidaa daraaddeedna ay naadigu hoosu dhac ku yimid dhinaca awoodeedii waxaase sergio ramos oo arrimahaasi ka hadlay sheegay in arrintaasi aysan ahayn mid saxa ciyaartooyda hams rodriguez bebe iyo alvaro marato ayaa dhammaantooda ka tagay naadiga waxaana ronaldo uu sheegay kategitaanka ciyaartooydaasi aan lagu bedelin ciyaartooy kale oo khibrad leh oo boosaskooda buuxin karaysay wargeyska daily mele dalka ingiriiska ka soo baxay ayaa qoray in naadiga kubadda cagta manchester united ay ka baqanayaan in tababarahooda kose morinho uu ka tago naadiga islamar ahaantaasina uu ku biiro naadiga kubadda cagta b s g dalka faransiiska sababtoo ah naadiga kubadda cagta manchester united ayaan xilligan la tartami karaynin naadiga gordiola uu hogaamiyey eesiria ee labadaasi naadina uu xifaltan xoogan ka dhexeeyo waxaa jira cabsi soo kordhaysa oo laga dareemayo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united morinho oo ku aadan inuusan la tartami karaynin naadiga manchester city ee uu hogaamiye tababare beb gordiola oo hadda ka hor ay mar sidoo kale kusoo xifaaltameen dalka sbain mar ay kala leelinayeen naadiyada barcelona iyo real madrid dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas inoo joogto
waa hagaag aad buu mahadsanyay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada mar kale dhinacii heesaha waxaan idin hayaa fanaanada xaawakiin jacaylkan xurmeeyo xoola kuguma raacine sawtan xeerkiyo xeerkiyo xeeladkugu xeeladkugula noola
codkaasi xaawakiin ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidan nuuroo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo qaanide markuu